gudoomiyaha hay-adda mareynta masiibooyinka qaran maxamuud macalin cabdulle iyo weliba magaalada gorowsa hakashi-dikay harun cusub oo yaweel dhada doonta hay-adda deegaanka puntland waliba hay-adda iyo horeeye harumo iyo ka shaqeeya sahankashi dhigtay maamulka galmudug jubbaland iyo hirshabeelle waliba gudoomiyaha hay-adda mareynta masiibooyinka qaran maxamuud macalin uuse sheegay muhiimada yeelata haruntuun lakushiidiki magaalada garoowe waxaan aada ugu faraxsanaha runtii inaan maanta idinla joogo xaruntan oo runtii muhiim u ah howlahan gurmadka degdega ah xaruntan insha allahu tacaala wasiir waxay yeela doontaa xarun weyn oo shaqadeeda shaqooyinkan howlaha degdega ah oo dhan looga maarmo xarun kaydkeeda leh xarun ambalaasadeeda leh xarun debdemaysyada leh waxaan ognahay magaaladu debdemasyadu waa nugu yaryihiin ambalaasyadu waa nugu yaryihiin shaqo culus oo runtii loo baahnay xaruntan ka fargaray doontaa waxaa kalento xaruntaanu ay runtii arrimaha abaaraha iyo riseejka iyo kahortaga waxaasoo dhan xaruntii a ku qaban laheedeen waay waxaan rabnaa inaan idinla socodsiino xarunta muqdisho oo runtii xarun weyn ah oo ay dhiseen dowladda sweden khaasatan hay-adda sida oon uga mahad celinayno